slm nin ayaa nabiga wuxuu ku yidhi owsini rasuulka ilahi way dardaaran qaala nabiga wuxuu yidhi laa taqlab ha caroonin faradada ninkii waa ku celiyey midhaaran dhowr jeeruu nabiga ku celiyo mar walba leeyahay rasuulka ilahi way dardaaran mar walba nabiga wuxuu leeyahay laa taqlab ha caroonin warniyahow ha caroonin macnaha qofka bini aadamka markuu caroodo wax walba wax badan oo xaqow ka tega wax badan oo xaqa ayuu ka tegaa maxaa yeelay nabiga calai slat salaam ayaa maalin waxaa la yidhi nin ayaa intuu yimid oo wuxuu yidhi callimnii cilman yuqaribunii aljanna min aljannati wa yubacidunii wa yubcidunii min annaari rasuulka ilaahayow waxaad i bartaa cilmi jannada ii dhaweyhayo naartana iga fogeyhayo nabiga wuxuu ku yidhi laa taqlab walaka aljanna ha caroonin jannaad leedahay maxaa yeelay riwaaya kale nabiga wuxuu ku yidhi alai slat slam ina alqadaba min ashaydaani wa ina ashaydaana khuliqa min annaari caradu waxay ka timaadaa shaydaan xaggiisa shaydaanna waxaa laga abuuray dab wa inamaa yudficu naara almaa biyaha ayaa lagu damiyaa dabka marka wuxuu yidhi nabiga cala slat slaam qofa idaa aqlaba axadukum qof idinkiidin kamid ah daw caroodo falyatawalla hawayse qaato qof idinkiidin kamid ah haddii cara u timaado hawayse qaato marka waxaa kutusaysaa in qofka maarata carada haddaw caroodo waxyaabo fara badan ee aan awoodiisa ahayn inay gelayso waatuu nabiga yidhi ala slat slaam layse shadiido bisuraacati dadka shadiidka ee adayga badan leh dadka ma aha dadka legdaan inama shadiidu man mallaka nafsahu cinda alqadabi waa nin shadiid waxaa la yidhahdaa qofka naftantiisaa xafido marka isaga ow caroodo qofka marka naftiisa xafido ow maaratay kutusaysaa marka alxadiidu saabic cashar xadiidkii shan iyo toddoba iyo tobanaad marweyn waa kii la wariyey can abi yacla ayaa laga wariyey shadaad ibnu awsi ninka ahaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu can rasuuli lah